الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو إلهنا وخالقنا ورازقنا وناصرنا ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله هو حبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا وخير خلق الله أجمعين صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولليال waxaynu ku jirnay casharo koo kooban oo aynu kaga warramaynay dhibaatooyinka mashaqooyinka rafaadka iyo kadeedka masaa'ibta adduunyada waxa lagaga baxo waa dariskeenii afraad ama shanaad si aan rajaynayo ee aynu kaga warramaynay ee aynu ugu magac darnay farajku waa imanayaa laakiin ha la ogaada asbaabtu ku imanayo farajka iyo dhibta oo layska dulqaada waxa aynu runtii soo qaadanaynay qisooyin iyo ducooyin isku ladhan oo aynu aayaadka qur-aanka kariimka ah ka soo qaadanaynay iyo mararka qaarkood ducooyin gaar ah maantana kelmaddeenna kooban ee jimcaha insha allahu tacaala waa qiso iyo duco isku xidhan waa ummad jilicsan oo dhibaata qabsatay oo la saaray guryahoodii laga barakiciyey maatadoodiina waxa la dilay iyo waalxa dareersaday oo la addoonsaday noqday waa qolo ka mida reer bani israa'iil waa waktigii ka dambeeyey nebiyullaahi muusa calayhi salaam ambiyadiina ka dambeysay ee kitaabka towraad ee nebi muuse ku dhaqmayey ee reer bani israa'iilla runtii waa ummad waktigaa sida qur-aanku inoo sheegay soo martay caalamka alam tara ila almala'i min bani israa'iila min bacdi muusa إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين قصدا مرهرين كورنا يدعو دميسترا laakiin halkaynu uga soconno ayaan doonayaa un inaynu u dhaqaaqno iyo ishaarooyin inta kale ah ayaddaasi waxayna tusaysaa waa reer bani israa'iil la dhibay deedna nebigoodii la hadlaya nebigoodii kule waxba inooma harsanaa ilaah noo bari oo ilaah noo weydii in jihaad iyo dagaal aanu gallo oo aanu iska dhicinno cadowganna haysta oo camaaliqadii ahayd jaaluud daryahan baa jiray ama barnaamij baa jiray derigii hore nebigu gaar buu ahaa meliguna gaar buu ahaa boqorku gaar buu ahaa nebiguna gaar buu ahaa marka waxay leeyihiin melig ilaahay horto hanoo ogolaado dabeedna waxay doonayaan dariiqadii jihaad loogu bannayn lahaa war haddii laydinku faral yeelo in arrinku isbedelood waxba fulin weydaan ma laga yaaba maya bay idhaah sidee iyadoo aanu qaxooti noqonin oo lana bara saaray oo ubadkaygii saa loo galay oo guryihii lanaga saaray ma jirto amarkii ilaahay baa yimid markuu amarkii ilaahay yimid ee la yidhi haddaba nimanka iska dhiciya tawallow ilaa qaliila minhum intoodii badnayd way jeesatay oo amarkii may qaadan laakiin amarkii lagama soo celin taliyii ciidanka ama meligii hoggaamin lahaa ayaa dabadeedna nebigoodu u sheegay waqaala lahum nebiyuhum ina allaha qad bacasa lakum daaluuta malika nebigoodii wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu idiin doortay daaluut ninka la yidhaahdo ayuu xilkan iyo boqortooyadan iyo ciidankan inuu hogaamiyo ilaahay ugu talagalay waa imtixaankii labaad kii hore ilaahay u nasi oo nagu faral yeel dagaal in badan baad jeesatay balkanna eeg daaluut iyagu sawir bay haysteen ninkay doonayaan madax inuu noqdo waxbay samaysteen barnaamij bay iska dhaadhiciyeen shaksi aan muuqan oo oo ka mida dadkii dhexdooda ku jiray askari yaroo ku dhex jiray ayuunbaa la yidhi kaasaa ilaahay idiin doortay ina allaha qad bacasa lakum daaluuta malika qaaluu anaa yakunu lahu اlmulku calayna wanaxnu axaqu biاlmulki minhu walam yu'ta saacata min almaal makanaa noo talinaya annagaa ka mudan annaga annaga annagaa ka mudan ma aha dadkii qaban lahaa xilkaa ma aha reerkii qaban lahaa laba maalla ma hayo maalla ma jiro martabadii iyo dadkii qaban lahaana maaha waxa waxaynu ku qiimaynay unbay la mid tahay caalamka waxaasaa soo maray way dureen halku ka soo jeeday dureen adduunyo la-aanna way ku dureen waa u jawaabay dabeedna wuxuu ku yidhi ina allaha اstafaahu calaykum wazaadahu basطaة fi اlcilmi wاljismi nebigii baa u jawaabaya waxaanu ku yidhi ilaahay wuxuu siiyey aqoon iyo awood aqoontii cilmigii uu ku maamuli lahaana ilaahay waa siiyey tii jidhkana ilaahay waa siiyey hogaamiye hogaamin kara reernimo laguma eego adduunna laguma eego caqligeedii iyo maskaxdeedii iyo khibraddeedii ma leeyey awooddii jir ahaaneed ee uu ku maamuli lahaa iyo kartidiina ma leeyah labadiiba wuu leeyey nebigii baa odhanaya nebigu waa kee culimmadu qoloba waxbay yidhaahdaan laakiin waa alam tara ila almalai min badi alam tara ila almalai min bani min bacdi muusa id qaaluu linabiyin lahum nebi ay lahaayeen baa layidhi innaga intaasa nagaga filan lakiin ma samwa'iil buu ahaayo ma yuushac buu ahaayo waxbay noo soo kordhimay waa nebigoodii waayahay taana la soo dhaaf inuu haddaba kani yahay kii ilaahay noo dooray maxaanu ku xaqiiqsanaabay haddana yidhahda haddana waxaanu ku xaqiiqsanaanu doonaynaa waa qod markii saddexaad inuu yahay inaad aduu xaggaaga ka samaysatay nebiyow iyo inuu yahay ninkan isagaa ee daaluud ka ilaahay noo dooray melig iyo taliyaha iyaga inuu noqdo wa qaala lahum nabiyuhum ina aayata mulkihi an yaatiyakum ataabuutu fiihi sakiinatu min rabbikum wabaqiyaة mima taraka aalu muusa waaalu haaruuna taxmiluhu اlmalaa'ika ina fii dalika laaayat lakum in kuntum mu'miniin war ilaahay ayaa idiin soo diray waxaanad ku garan doontaan calaamadihii iyo aasaartii iyo raadkii nebi muuse uu ka tegey ee laydinka kor qaaday laydinka dulqaaday iminka aydaan hayn calaamadihii bar ka mid a ayay malaa'igtu soo dejin doontaa ushii nebi muuse waa la yidhi cimaamadii haaruun waa la yidhi kabahoodii la sheeg calaamadihii nebiyullaahi muuse iyo haaruun malaa'igtii oo sidaa iman doonta waxay idiin xaqiijinaysaa daaluudka la doortay inuu yahay halkaa arrintu markay marayso warkii waa soo ururay hogaamiyihii buu noqday daaluut daaluut adduun ma haysto daaluut reer iyo qiimayn ma aha arrinkiisu waa addoon ka mida ciidamada laakiin sifooyin ilaahay ku doortay leh ciidankiibuu kaxaysanaya waa dhaqaajiyey xaggii camaaliqadii iyo qoladii la islaynayey ee addoonsanaysay ee dhibaysay ayaa loo dhaqaaqay falamaa fasala طaaluutu biاljunuudi qaala ina allaha mubtaliikum binahrin faman shariba minhu falaysa minii waman lam yطcamhu fainahu minii ilaa man اgtarafa gurfaة biyadih fasharibuu minhu ilaa qaliila minhum wuxuu yihi amarkii koowaad buu bixiyey ciidanka marka la dagaal gelinayo waa halkaynu ka soconno dhib baa bilaabantay waa halkaynu soconno halkaasi ka bilaabantay dhib baa bilaabantay raaxo ma aha qaar kaa xoog waaweyn kaa hub badan kaa fikir badan cagta hoosteeda ku geliyey ku addoonsaday ayaa adigoo awooddaadu aada yar tahay aad ka hortegaysaa awooddaasi maxay u baahan tahay waa halkaynu u soconnaa waa halkaa iyo inta ka dambaysa maxay awooddaasi u baahan alla ku-xidhnaan bay u baahan tahay ilaahay oo loo hoggaansamay u baahan tahay wixii asbaaba ee aada la iman kartana ilaa inaad la timaaddo ayay u baahan tahay asbaabtii buu ku bilaabaya asbaabtii maadigahayd ee la qaadan lahaa ciidan dhisan buu doonayaa inuu meesha geeyo haba yaraata tiradoodu tayadoodu laakiin ay xoog badan tahay wax iswada daba carara oo aan tayo lahayn qiimo ma leh ummad bilaa tayi i qiimo ma leh ummad qiimale buu doonaya haba koobmaane dabeedna imtixaan buu ka qaadayaa askarteenna dadka waaweyn baa garanaya iyo ciidamada eh markaaba meel layskama geeyee dhiboogaa lagu tuura tababar baa loo fura waa la sii wadaa ilaa layli sarkaal halkaasuu ka soo booda siminaar wuxuu u furayaa siminaar iyo tababar buu u furayaa markaasaa wuxuu yihi markaynu dhaqaaqno ee uu magaaladii ka saaray ee ay baxeen falamaa fasala طaaluutu biاljunuudi wuu usii sheegay ina allaha mubtaliikum binahr buuli ilaahay webigaa biyaha ee buuxa ayuu idinku imtixaamaya hadda waa biyo iyagana sahayda iyo saadka iyo cabiddu waa ku yartay faman shariba minhu falaysa minii haddaad taabat haddaad cabto biyaha igama ma tihid iga hadlay ciidankan kaxaysanaya ma tihid waa dhacday waman lam yadcamhu fainahu minii ay lam yaduqhu ka aan dhadhamina waa iga mid haddii laga tegi waayo waxaa lagu fasaxayaa harfatan ama gurfatan labada qiraba hal gacana oo aada darsato mar harfa mar ismu mara amase gurfa mar aad sacabada labadaa intaa ayaa lagu ogoliyay waa imtixaan la kala harayo xanuunka waa la ysku imtixaamaa wasaaradda waa la ysku imtixaamaa shaqo la-aanta waa la ysku imtixaamaa ubadka oo lagu imtixaamo waa lagu imtixaamaa adduunyada waa imtixaan mubtaliikum binahr sida naharkaa iyo togaa loogu imtixaamay adiguna markaa xaaladda aad ku jirto qof kalooga dareemayso waad ku imtixaaman tahay farajna wuu imanayaa laakiin adigu ha dhicin fasharibuu minhu ilaa qaliila minhum wax alla wixii meesha marayay waa cabbeen in yar mooyaane halkaasay ku dhaceen marba qolaa hadhaysa baleegada waxaa isu soo hadhay in yar falama bes waa kuwaasna waa hadheen falama jaawazahu huwa wاladiina aamanuu macahu qaluu laa طaaqaةa lana اlyوma bjaaluuta wajunuudih intii soo hadhow iimaan leh laakiin iimaanka dee ardayda kalaaska wada gasha ee wada baasa imtixaanka dee isku wada mid ma noqdaan midi e buu qaataa midi b buu qaataa midi c buu qaataa midi d buu qaataa midi waa mumtaaz midi waa jayid jiddan midi waa jayid midi waa maqbuul laakiin wuu baasay way kala horeeyaan saddex boqol iyo riwaayaadku siday sheegeen saddex boqol riwaayadda berami maalik oo kale saddex boqol iyo saddexiyo toban ayaa isku soo hadhay ciidan kumanaan kunina halkaasuu kaga horeeya camaaliqadiiya ou jaaluud wataa waa yaro shekeyeen qolo markay ka gudbeen togii ayaa waxay yidhahdeen laa taaqata lana alyowma bijaaluuta wajunuudi qola odhanaysa war maanta awooddeenna waad aragtaan tiradeenna waad aragtaa nimankaa ciidanka intaa leeg iska celin kari mayno maxaa dhacay saddexdan boqol tiradoodu way yar tahay laakiin rag baa ku jira halkan halkanaa u qoyan iimaan baa jira alla ku xidhnaan baa jirta qaala aladiina yadunnuuna annahum mulaaqu اllahi kam min ficatin qaliila kam min ficatin qaliilatin halabat fiatan kasiiratan ee biidni illaah biidni illaah biidni illaah intii qalbigoodu uu qawigahaa ayaa waxay yidhaahdeen koox yari fara badana kamtu waa khabariya oo ka guulaysatay koox weyn iyo ciidan culus maha awooddooda awoodda yaa haya allah nasriga iyo guusha iyo lubta yaa haya ilaahay fashalka iyo in la jabo iyo in la burburo iyo in awooddii lagaa qaadanayaa haya ilaahay biyadihi اnnasru wاlhaziima allah ilaahay hadduu ogolaado imisay koox yari koox weyn ugu shubtay wallahu maca asaabiriin wixii laga doonayay sheegeen ilaahayna kuwa sabra ee xejista waa markay adag tahay arrintu way culus tahay waa markii la adkaysan lahaa marka dhibtu ay jirtana alaa ina nasra allahi qariib nasriga ilaahay goormuu dhow yahay marka la yaabo ee laydhaha nasrigii waa goorma am xasibtum an tadkhuluu اljannata walamaa yaأtikum mahalu aladiina khalow min qablikum masathum اlba'saaءu wاldaraa'u wazulziluu xataa yaquula alrasuulu wاladiina aamanuu macahu mataa nasru اllah alaa ina nasr اllahi qariib nasrigu wuxuu imanayaa marka sabirku halka ugu dambayso gaadho ee quusasho lagu dhow yahay xataa ida stayأsa الrusulu wadannuu anahum qad kudibuu jaءahum nasruna fanujiya man nashaa walaa yuraddu ba'suna can اlqowmi اlmujrimiin wallahu maca asaabiriin bay dhaha halkaa markay marayaan idan ilaahay baa lagu guulaystaa innagana sabir baa laynooga baahan yahay arrinku waa inuu markaa ay u jeestaan maxay ilaahay xaggiisa waa inay u jeestaan oo ay ilaahay waxay ka dalbayaan ay baryaan ilaahay dabadeedna waxay ku baryeen ducadan soo socota ciidankiina halkaasuu ka soo baxay walamaa barazuu lijaaluuta wa junuudihi qaluu rabbana afriq calayna sabra wahabbit aqdaamana wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin ducadaasay ku ducaysteen ducada sirta ku jirta iyo fasaaxada ku jirta iyo aftahanimada ku jirta iyo xikmadda ku jirta runtii markay mufasiriintu ka hadlayso tatacajab waad yaabaysaa sidaa darteed bal ducadaa ay ilaahay baryayaan ee ay ciidankaasi ilaahay ku baryeen jimcaha dambe ayaynu iyadana sharxi doonaa uma saluu wasallimuu calى rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam imtihaala liqowli اllahi tabaaraka wa tacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna clى الnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima allahuma sali clى muxamadi wclى ali muxamadi كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادته اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك الإسلام اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم أصلح ذات بينهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين شتت شملهم وخرب ديارهم واجعل الدائرة عليهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والله مسلمين تعالى فريمها كردوين إن صوفرتي ee qaarkood xanuunsanayaan ee qaarkood deemaysan yihiin ee qaarkood ubadka ay la doonayaan duco iyo in loo duceeyo ee qaarkood dibadaha ay joogaan iyo waddamada gaalada ee doonaya inay halkan usoo guuraan dhib howlo culisna ka haysato oo ilaahay noo soo barya yidhi in ilaahay noo fudaydiyo inta kale waxayna arrimo kale ayna soo weydiisay iyo dhammaanteenba ilaahay waxaan ka baryaa dhib oo dhan allah inaga dulqaado dhib oo dhan allah inaga dulqaado dhib oo dhan allah inaga dulqaado inta xanuunsanaysa xanuunka allaha ka dulqaado inta busaaradaysana faqriga haya faqriga allaha ka dulqaado inta deymaysan deynta allaha ka dulqaado inta caruurtu ka sikalaysan yahay caruurta allah u hagaajiye inta caruurtu u hagaagsantahay caruurta allah hau sii hagaajiye oo istiqaamada iyo toosnida allah ugu sii sugo ooryaha allah inoo wanaaji oo ragga allah inoo wanaaji oo culimada allah inoo wanaaji oo madaxda allah inoo wanaaji oo dhammaantiin allah ina wada wanaajiye allah ina wada wanaajiye allah ina wada wanaajiye inta doonaysa dalka inay ku soo noqdaan ee dhibtu haysatay soo gaarila iyaga iyo ubadkaba ilaahay nabadha ku keeno nabad allaha ku keeno allah u fudaydiye ilaahay waxaan ka baryaa dalka nimcadiisa allah inoo soo saaro aafaadka meeri o dhan allah inaga badbaadiyo rabbana aatina fi dunya xasanatan wafi laakhirati xasanatan waqina cadaaba annaar